bsm اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslm اllahuma wfiqna min اlأqwal واlأcmaal lma تxibh وtarضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda labiyo soddonaad ee suuraة اlkahfi allah waxau ihi subxaanه واdrb lahm mثla الrajulayni jacalna لأxadihma janatayn min أcnaabi waxafafnaahma bnakli wajacalna baynahma zarca allah waxau ihi subxaanه wdrib u yeel nebi allow lahum iyaga waxaad u yeeshaa kuwa gaalada ah ee adduunyada ku dagmay mahalan tusaale u yeel rajulayni laba ninna tusaale uga yeel labadaa ninoo jacalnaa aanu u yeelay liaxadihimaa midkood jannatayni laba beerood labadaa beeroodoo min acnaabin cinab ah oo waxafafnaahumaa aanu ku wareejinnay labadaa beeroodna binaklin timir aanu ku wareejinnay geedo timireed oo wajacalnaa aanu yeelay baynahumaa ay bayna aljannatayn labadaa beerood dhexdoodana aanu yeelay zarcaa zarac la beerto oo macnaha waxa weeyi wixii dadku ay quudanayeen ee midhaha ahaa ee la beeranayey sida garowgii iyo gellaydii iyo wixii la midka ahaa weeyaan zaracu waa quudkii la quudanayey ilan cinabku waa khudaartii iyo fawaakihidii zaracuna waa wixii lagu noolaa ee la quudanayey alla waxau ihi kilta aljannatayni labadaa beeroodba aatat way bixisay ukulahaa midhaheedii ayaa ay bixisay walam tadlim kamanay dhimin minhu midhaha xaggiisa shay a waxba ama kiltaaljannatayni labada beeroodba aatat way siisay ay saaxibahaa oo aataa laba mafcuul bay qaadataa aatat way siisay saaxibahaa saaxiibkeedii lahaa ukulahaa midhaheedii ayay siisay oo walam tadlim kamanay nuqsaamin minhu midhaha xaggiisa shay a waxba si dhammaystiran ayaa midhaheedii ay u siisay oo waxba aanay uga nuqsaamin alla waxau ihi wafajarnaa waxaananu ka jeexnay khilaalahumaa labadaa beerood dhexdooda nahara webi baanu uga jeexnay wa kaana waxaana u ahaaday lahu ninkaa labada beerood leh hamarun midho kalena waa u sugnaadeen macnaha labadaa beerood waxa u weheliya midho kale waxaa kaloo lagu fasiray hamarka xoolihii kale ee waxa weeyaan la dhaqanayee nooc walba lahaa faqaala dabeed waxa uu yidhi waa ninkaa labada beerood iyo nicmadaa ilaahay ugu nicmeeyey baa waxa uu ku yidhi lisaaxibihi saaxiibkiisii mu'minka ahaa laakiinse isagu faqiirka aan waxba haysan ahaa ayaa kan gaalkee hodankii waxa uu ku yidhi walxaal huwa isagu yuxaawiruhu uu la doodayo ayaa waxa uu saaxiibkii ku yidhi ana aniga ayaa agharu kaa badan minka adiga maalan xagga xoolaha oo wa acazu kaa sharaf badan nafaran xagga tolka iyo qabiilada ama dadkana anaa kaa sharaf badan wa dakhala waa uu galay kii gaalka ahaa jannatahu beertiisii ayaa uu galay walxaal huwa isagu daalimun linafsih naftiisa uu dulmiyey oo gaalnimo uu ku dulmiyey qaala waxa uu yidhi gaalkaa beerta lihi maa adunnu uma malaynayo an tabiida inay baaba'ayso haadihi beertani abadan weligeed weligeed beertani inay ba'ayso u malayn maayo buu yidhi oo weligeed baaqi bay ahaan wamaa adunnu umana malaynayo assaacata saacadda qiyaamana qaa'imatan mid kacaysa inay tahay saacadda qiyaamana inay dhici doonto u malayn maayo wala-in rudidtu haddii la ii celiyana waa fardan wa taqdiiran qiyaama ma jirta eh laakiin bal kaba soo qaado haddiiba ay dhacdaba in lay celiyo saacadiba ay jirtana walain rudidtu haddii la ii celiyo ilaa rabbi rabbigay xaggiisa haddii la ii celiyana laajidanna waxaan ka helayaa halkaa khayran wax ka khayr badan minhaa beertani munqalaban ay marjica xagga noqodka iyo marjica waxa uu yidhi haddii lay celiyana celisma jire laakiin haddiiba ay dhacdaba in lay celiyana nicmadan maanta haysto tu ka sii wanaagsan unbaa ilaahay agtiisana ii taal qaala waxa uu ku yidhi lahu isaga markaa ninkii gaalka ahaa ee hodanka ahaa ama beeraha loogu nicmeeyey ninkaa wuxuu ku yidhi saaxibuhu saaxiibkiisii mu'minka ahaa oo sidii isaguba uu mu'minka ula doodayey ayaa mu'minkuna dhinaciisa isna gaalkii uu ula doodayaa oo labadaba ay doodda u dhex maraysaa qaala waxa uu ku yidhi lahu isaga ninkaa gaalka ah saaxibuhu saaxiibkiisii mu'minka ahaa ee marka horeba uu la doodayey walxaal huwa mu'minku yuxaawiruhu uu la doodayo waxa uu ku yidhi akafarta war ma waxaad ka gaalowday biladii allihii khalaqaka ku abuuray min turaabin ciid kaa abuuray waxaa looga jeedaa ay khalaqa aslaka aadama min turaab asalkaagii iyo aabbahaagii aad ka soo jeedee aadam ma waxa weeyaan allihii ciid ka abuuray ayaad ka gaalowday akafarta ma waxaad ka gaalowday baa uu yidhi biladii allihii khalaqaka ay khalaqa abaaka yacni aabbaha aadam waa asalkaad ka soo jeedaye ma ilaahay ka abuuraad ka gaalowday min turaabin ciid oo waxa weeye dee asalkeennu aadam baynu ka soo jeednaa aadamna dhoobaa laga abuuray iyo ciid humma min nudfa dabadeed adigana kaa abuuray candhuuftaa yaree manida ah dhibicdaa biyahee manida adigana kaa khalqay ma kaasaad ka gaalowday uma sawaaka ay sayarak dabeed kaa ahaysiiyey rajulaa nin waxa weeyaan dhammaystiran oo taamoo taabagalay kaa dhigay ma allahaasaad ka gaalowday laakina huwa allaahu laakin ha yeeshee ana anigu mu'minun bih ilaahay waa rumaysanahay waxa asalkeedu ahaa laakina laakina laakin ana ayay ahayd dabeed hamsadii baa la jaray waxaa isku soo hadhay markaa laakin iyo naadii labadii nuunood baa la ysu keenay waana la ysku idqaamay waxay noqotay laakinna laakin laakin ana bay ahayd markii hore markaa macnuhu waxa uu yahay laakin ha yeeshee ana anigu aquulu waxaan leeyahay waa sida uu maxalligu soo qadarayo waxaan leeyahay huwa shanigu waxa uu yahay iyo arrinkuba allaahu alla rabbii rabbigay inuu yahay ama waxaad tidhaahdaa sida jamalku uu futuuxaadka ku soo qadarayo laakin ha yeeshee ana anigu mu'minun bihi rabbiga aad ka gaalowday anigu waa rumaysanahay huwa shaniguna waxa uu yahay allaahu alla rabbii waa rabbigay walaa ushriku lana wadaajin maayo birabbii ay bicibaadati rabbii rabbigay cibaadadiisa la wadaajin maayo axadan qofna oo ilaahay baan u badhax tirayaa wax kale ku badhxi maayo walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaaa allah laa quwata ila biاllaah walowlaa id dakhalta markii aada gashay jannataka beertaada aada gashay qulta miyaad tidhaahdid oo miyaadaas ama boorinta iyo dhiirigelintu ilain lowlaa waa litaxdiid oo waa bimacnaa hallaabay la mid tahay laakiin boorinta iyo taxdiidku waxa uu ku dhacayaa qowlka oo maad sidaa tidhaahdid marka lowlaada qultada ayaa macnaheeda aad ka muujinaysaa walowlaa id dakhalta markii aada gashay jannataka beertaada aada gashay qulta waa halkaa ay lowlaa qulta miyaad tidhaahdid maa shaaa allaahu ilaahay waxa uu doono kaana waa ahaanayaa huwa isagu laa quwata awood iyo xoogna ma jiro ilaa billaahi ay ilaa bimacuunati illaah ilaahay kaalmadiisa mooyaane awood kale ma jirto ay laa quwata lanaa ilaa bimacuunati illaah awood noo sugnaatay ma jirto ilaahay tabaaraka wa tacaala awooddiisa iyo kaalmadiisa mooyaane waxa uu ku yidhi hadalka isagoo sii wata in tarani haddii aad ii arkayso ana aniga aqalla xaal aan kaa yarahay minka adiga maalan xagga xoolaha iyo wawaladan ilmaha marka ra-aada marka basariyo laga dhigo dee hal mafcuul bay qaadataa mafcuulka hore weeyaa ulmutakalimka taranii halkaa ku jira anadu waa damiiru fasli aqaladna waa laga xaalaynayaa laakiin haddii ra-aada tii cilmiyada ahayd laga dhigo dee mafcuulka hore waa taraniya ulmutakalimka halkaa ku jira aqalada dambena waa mafcuulkii haaniga ahaa macnuhuna markaa waxa uu noqonayaa in tarani haddaad aniga igu ogaato ana aniga aqalla inaan kaa yarahay haddaad igu ogaato minka adiga maalan xagga xoolaha iyo wawaladan ilmahaba fa casaa rabbii rabbigay wuxuu xaqiiqo ku yahay an yu'tiyanii inuu isiiyo khayran wax ka khayr badan min jannatika beertaada wax ka wanaagsan allah inuu isiiyo ayuu xaqiiqo ku yahay oo wayursila uu ku soo diro calayhaa beertaadana xusbaanan cadaab min asamaa xagga sare uu kaga soo diro ee samada oo fa tusbixa dabeed ay ahaato beertaadu saciidaa bannaan siman oon waxba saarayn oo dhir iyo geed iyo zarac iyo khudrad iyo fawaakihoo dhan laga baabi'iye ay noqoto zalaqa taasoo weliba lagu simbiririxanayo oo siman oo lagu siibanayo aw yusbixa ama uu ahaado maa-uhaa beertaada biyaheedu khawraa ay khaa'iran mid arooroo dhulka hoosu galoo gudhay ay ahaadaan biyuhuna oo falan tastatiica dabeed aada kari weydo lahu ay lilmaa biyaha arooray aada awoodi kari weydo dalabaa doonis addoontood raadiso ilan dhulkii bay hoos u galeen oo wax soo saari karaa ma jiraan hadday arooraan eh alla waxau idhi wa uxiita bihamari marka dee habaarkii iyo inkaartiibaa ku dhacdo cuquuba haleeshay oo wa uxiita waa la koobay bihamarihi midhihiisii waa la koobay oo cadaab baa hareereeyey oo dhinac walba kaga dhacay fa asbaxa dabeed waxa uu ahaaday ninkii beerta lahaa ee markii dhoweyd uunfaanayey yuqallibu mid rogrogayaoo gedgedinaya kafayhi labadiisii gacmood kolba dhinacu roogaya oo gedgedinaya calaa maa anfaqa fiihaa muxuu la gedgedinayaa gacmihiisa ay nadaman wa taxasura isagoo qoomamoonaya oo u murugoonaya calaa maa kii anfaqa uu ku bixiyey fiihaa beerta wuxuu beerta ku bixiyey midhuhuu beeray tacabkuu geliyey isagoo ka murugaysan ayaa uu gacmihiisii kolba dhinac u rogayaa oo qofku dee marka uu murugoodee u yaabo gacmaha ayuu kolba dhinac u rogaa oo sidaa kolba u rogaa kor iyo hoosba markaan isagoo yaaban ayaa gacmihiisii kolba dhinac uu u qallibayaa kor iyo hoosba u rogayaa walxaal hiya beertu markaa khaawiyatun mid dhacdoo duntay ay tahay ay saaqita calaa curuushihaa waxa weeyaan cariishyadeedii loo dhisay ku dul dhacdoo baaba'day oo inta waxa weeyaan cariishyadii ay dhaceen loo dhisay iyadiina dee baaba'doo dhacday wa yaquulu waxaanu odhanayaa yaa laytanii alla shallaytadayda eh lam ushrik maxaan ula wadaajiyey birabbii ay bicibaadati rabbii rabbigay cibaadadiisa maxaan ula wadaajiyey axadaa qof kale maxaan cibaadada alleh cid kale aan ugu shariig yeelay ayuu odhanayaa isagoo calaacalaya walam takun umay ahaanin lahu isaga fi'atun kooxi uma ahaanin kooxdaasoo yansuruunahu u gargaaraya min duuni illaah ilaahay sokadii u gargaara wamaa kaana mana ahaanin isaguna muntasiraa mid gargaarsadoo isagu wax istara oo cadaabka alle iska celiya alla waxau idhi hunaalik halkaas waa halkaa cadaabku ku habsadee uu ku helay alwalaayatu xidhiidhka dhabta ah iyo nusrada iyo gargaarka rasmiga ah lilaahi alla ayuu u sugnaaday allihii alxaqi ee xaqa ahaa huwa rabbi khayrun isagaa khayr badan hawaaban xagga abaalmarinta oo wa khayrun khayr badan cuqubaa xagga cidhibta dambena marka walaaya haddii la yidhaahdo waa bimacna anusra waalmuwaalaah oo gargaarka iyo xidhiidhinta rasmiga ah allah tabaaraka wa tacaala ayaa iska leh markaa waxa weeyaan dee cadaabku u dhaco cid kale oo dhan waa laga go-ayaa alle mooyaane oo ilaahay bay baryayaan haddii wowda la hoos dhabana oo qiraa'ada kale la akhriyo alwilaaya waa bimacna almulki waasultaan markaana macnuhu waxa uu noqonayaa hunaalika halkaas oo marka uu cadaabku halkaa beertaa ku habsada ah amase hunaalika halkaas oo halkaa qiyaamaha ah marka la ysugu tago alwilaaya boqortinimada iyo awoodda iyo suldadu lilaahi alla ayay u sugnaadeen allihii alxaqi ee xaqa ahaa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa maalintaa mulkigiiyo lahaanshaha iska leh cid kale wax sheegan mayso liman ilmulku lyowm lilaahi alwaaxid alqahaar huwa alla khayrun isagaa khayr badan hawaaban xagga abaalmarinta wa khayrun isagaa alla khayr badan cuqbaa xagga cidhibta dambe wadrib waxaad u yeeshaa nebi allow lahum ay lilkufaar kuwa gaalada ah ee adduunyada ku dagmaya iyo dhalaalkeeda waxaad u yeeshaa mahalalxayaati noloshan tusaalaheeda waxaad uga yeeshaa noloshii addunyaa ee liidatay ama dhoweyd waxaad tusaalaheeda uga dhigtaa ama aada uga yeeshaa kamaa-in sidii biyo biyahaasoo anzalnaahu aanu ka soo dejinnay min asamaa xagga sare aanu ka soo dejinnay oo fakhtalata dabeed ay ku dheehmeen bihi ay bilmaa biyahaanu soo dejinnay nabaatul ardi dhulka wixii uu soo bixinayay nabaataadka ahaa dhirtii iyo geedihii dhulka ka soo baxayey ay biyihii ku dheehmeen oo ay dhex galeen ama waxaad tidhaahdaa fakhtalata uu isdhex galay markaas bihi ay bisababi ilmaa biyaha xagga sare laga soo dejiyey sababtooda ay isku dhex galeen nabaatul ardi arlada nabaadkeedii iyo dhulka wixii ka soo baxayey oo dooggii iyo cagaarkii iyo dhirtii iyo geedihii ay madaxa isla galeen waxa weeyaan markay biyihii ku baxeen oo fa asbaxa dabeed uu ahaaday ay nabaatul ardi arlada ama dhulka nabaadkeedii uu ahaaday hashiiman mid burbur ah burburkaasoo tadruuhu ay saydhinayso alriyaaxu dabayluhu ay saydhinayaan wa kaana allaahu allahna waxa uu ahaaday calaa kulli shay shay walba muqtadiran mid awoodoo kara almaalu xooluhu iyo walbanuuna inamadu ziinatulxayaati noloshan quruxdeeda weeyi noloshii addunyaa liidatay ama dhoweyd waalbaaqiyaatu kuwa hadhaya ee baaqiga noqonaya alsaalixaatu ee wan wanaagsani khayrun iyagaa ka khayr badan dee amwaasha iyo inamadaas cinda rabbik rabbigaa agtiisana kaga khayr badan hawaaban xagga abaalmarinta oo wa khayrun kana khayr badan amalan xagga yididiilada iyo rajada wax la rajeeyo oo la yididiisho kuwaas ayaa u khayr badan haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tusaale inoogu soo qaatay daraba mahala lilmuqtari biddunyaa waalcaarifi lixaqiiqatiha alzaahidi fiiha wuxuu rabbi mahal iyo tusaale inoogu yeelay kii adduunyada ku dagmay ee waxa weeyaan ku lugo-ay ee gaalka ahaa in dhalaalka adduunya iyo dheeftooda mooyaane wax kale aan garanayn iyo kii mu'minka ahaa ee xaqiiqada adduunya waxay tahay garanayay iskagana zaahiday sahaydiisa ka qaatay laakiin aan ku lugo-in kuna dagmin labadaas ayaa ilaahay tusaale iyo mathal inoogu soo qaatay oo aayaadkii xalay inoogu dambeeyey ayaynu ku soo maray kuwii gaalada ahaa ee moodayey maalka iyo madaxtinimada in darajo lagu gaadho ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam dee waxay ka codsanayeen masaakiinta iyo fuqarada muslimiinta inay majliskiisa ka fogeeyaan oo waxay lahaayeen annaka majlis gaara noo samee kuwan meelina wada qaadi mayse iyagoo iskala weyn marka waxaa la dareensiinayaa dee adduunyadoodaoo dhan iyo maalkooda iyo madaxtinimadooduba inaanay qiimo lahayn markaan meesha diin iyo daaco aan lagu hayn marka alla waxa uu tusaale ka yeelay laba nin nin waa gaal ilaahay uu siiyey laba beerood ama laba bustaan labadaa beerood oo khudaartii iyo fawaakihdii cinabku ay ka baxayaan timirna waxa weeyaan lagu soo wareejiyeyba oo derbi iyo deer looga dhigay dhexdoodana laga yeelay wixii dadku ay quudanayeen ee zaraca ahaa ee waxa weeyaan midhaha dee la beerta ee dadku ay quutaan ahaa dhexdoodana laga yeelay alla wuxuu tilmaamay ninkaas labadiisa beerood la mid maaha beeraha kale oo beeruhu mar way ba-aan mar way baxaan mar midhaha way yareeyaan mar way badiyaan kuwani la mid ma aha waa laba beeroodoo midhahoodoo dhammaystiran sidooda ay uga soo go-ayaan waxbana aanay ka nuqsaamay wax ugu siyaada mooyaane markaasaa weliba dhexdoodana webi looga jeexay xoolo kalena waa u weheliyaanoo intaasoo keliya ma aha wa kaana lahu thamar kaasi dee halkuu ilaahay nicmadiisa uu rabbi uga mahadnaqi lahaa ee uu ka garan lahaa ilaahay tabaaraka wa tacaala allaha waxaan siiyey dee inuu u mahadnaqo oo uu ku caabudo unu ku caasiin halkuu taa ka garan lahaa ayaa saaxiibkiisii mu'minka ahaa ee faqiirka ahaa waayo kani waa gaal xoolaha lagu mashaqeeyey kan faqiirkiina waa mu'min iyaduba waxay daliiliye astaan u tahay dee adduunyadu inaanay qiimo lahayn oo ilaahay kii u necbaa ee ay colka ahaayeenna xoolihii waa ku mashaqeeyey waayo waa istidraaj iyo seeto dheerayn kii uu jeclaana ma siin waayo dee adduunya waa fitno wax faa'iido ay leedahaaba iska yar markaa gaalkii mu'minkii faqiirkaa intuu u yimid ayaa wuxuu ku yidhi ana aktaru minka maalan wa acazu nafara war anaa kaa xoolo badan kaana dad badan xoolihii buu ugu faanay dadkiina waa ugu faanay oo wuxuu yidhi waanan kaa laandheeraysan oo anaa kaa reer badan oo kaa ubad badan oo kaa rag iyo ciidan badan sida ay dadku wax ku qiimeeyaan isagoo ku qiimaynaya dee waanan kaa xoolo badan ah dabeed beertiisii ayuu galay wahuwa daalimun linafsih waa dulmigii weynaa ee kufriga waalkaafiruuna hum udaalimuun isagoo daalim ah oo naftiisa gaalnimo ku dulmiyey ayuu beertii galay markaasuu intuu sidaa quruxdeedii iyo qiimaheedii u eegay ayaau yidhi maa adunnu an tabiida haadihi abada walee u malayn maayo tani weligeed inay baaba'ayso ee baaqi bay ahaanaysaa wamaa adunnu saacata qaa'ima saacadina mid dhacaysa inay tahay u malayn maayo waxa uu raaciyey walain rudidtu ilaa rabbii laajidanna khayran minha munqalaba kaba soo qaado waxaan la sheegayaa hadduu jiraba oo saacad dhacaysaa haddii ay jirtaba ma jirta eh laakiin haddii lagaba soo qaado halkaana waxaan halkan ku haysta wax kasii wanaagsan unbaa igu sugaya intaa markuu yidhi ila way doodayaan isaga iyo saaxiibkiisan mu'minka ee faqiirka ahiye ayaa mu'minkii faqiirka ahana doodiisii u qaatay isna waxa uu ku yidhi war nin yahow ma allihii ku abuuray ee asalkaagiina ciidda ka abuuray waa aadam eh adigana dhibicdaa yaree biyahee manidee xaqiirkaee marada ama jidhka halkay kaaga ba'do aada iska masaxayso min maa-in mahiin biyaha xaqiranee liita adigana kaa abuuray ma ninkaagan ayaa ilaahay sidaa u abuuray ee weliba kaa dhigay ninkaa taamka ahee tashanaya miyaad ka gaalowday waa yaabe waa istinkaar iyo tacajub waxa uu ku yidhi laakina huwa allaahu rabbii walaa ushriku birabbii axada laakiin anigu ilaahay waan rumaysanahay waa rabbigaygii i abuuray cibaadadiisana cid kale la wadaajin maayo isagaan u barax tirayaa waxa uu ku yidhi hadalkii isagoo sii wata walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaaa allahu laa quwata ila billaah war nin yahow beertaada markii aada gashay miyaad tidhaahdid maa shaaa allaahu laa quwata ila billaah wixii ilaahay doono uunbaa dhacaya awoodina ma jirto nooma sugna iyo xeelad iyo xoogtoona ilaahay awooddiisa mooyaane subxaanahu wa tacaala oo maad ka beri noqotid awoodda iyo xoog iyo xeeladda ood naftaada u qirtid daciifnimadaada iyo taagdarradaada iyo addoonnimadaada arrinkana ilaahay aada u daysid ilaahay subxaanahu wa tacaala mashii'adiisa iyo doonistiisa miyaad sidaa samaysid waxa uu ku yidhi in taranii ana aqala minka maalan wa walada haddaad ii aragta aniga inaan kaa xoola yarahay oon kaa ubad yarahay facasaa rabbii an yu'tiyanii khayra min jannatika wayursila calayha xusbaana min asamaa fatusbixa saciida zalaqa waxa ilaahay xaqiiqo ku yahay oo dhaboo hubaal ah in ilaahay isiinayo beertaadaba wax ka khayr badan taadana uu baabi'inayo oo cadaab ku soo dejinayo biyaheeduna ay noqonayaan kuwo guray oo hoos u arooray oo aanad soo saari karayn sidii baanay u dhacday ilaahayna uu yeelay tabaaraka wa tacaala markiiba waxa dhacday in beertiisii la koobay oo macnaha cadaab uu ku wareego oo dhinac walba uu kaga dhacay dabadeed markiiba isagoo saxaabada isla dhacaya oo gacmaha sidaa u wareejinaya kolba dhinac u rogaya ayaa uu yidhi waxa weeyaan hooggaygiiyo shallaytadayda eh maxaa igu watay shirkiga iyo gaalnimada miyaan ilaahay keligii caabudo maxaa shirki igu watay waxa uu ka qoomamooday oo uu ka murugooday oo gacmaha sidaa uu kolba dhinac ugu rogayaa isagoo yaaban oo murugaysan waa beertuu ku tabcay ee uu xooggiiyo xoolahaba geliyey ee haddana si sahlan gebigeediiba u suushaa u baaba'day markaasaa alla uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala in waxa weeye cid alla cid u hiiliso oo u nusraysana aan u helin oo isna naftiisa uma nusrayn oo cadaabka alle iskama celin wax u soo gurmadana ma helin dabeed alla wuxuu tilmaamay hunaalika alwalaayatu lilaahi alxaqi huwa khayrun hawaaban wa khayrun cuqba halkaas lababa waa lagu fasiray hunaalikada in la yidhaahdo meeshaa cadaabku kaga dhacay beertiisa ama halkaa qiyaamada labadaba waa lagu fasiray eh walaayada iyo xidhiidhka iyo gargaarka dhabta ah ilaahay uunbaa iska leh maaha macnaheedu halkaasunbuu ilaahay ku leeyahay meel walba alla waa ku leeyahay laakiin insaanka marka la qabto ee uu gacan galo ama culayska iyo cadaabku uu ku habsado markaasuu ilaahay gartaa oo yaa allah uu yidhaahdaa falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'w ba'sana xilligaana iimaanku waxba u tari maayo markay cadaabka arkaan falama ra'w ba'sana qaaluu aamana biاllahi waxdahu wakafarna bima kuna bihi mushrikiin waxaa gaalada dhaqan u ah mar alla markay cadaabka arkaan ayaa ay odhanayaan ilaahayow keligaa ku rumaynay wax alla waxaanu kuugu shariik yeelanana waa ka gaalownay oo beri baanu ka nahay laakiin dee markaas anfici maayo iimaanka iyo tawxiidka ay la yimaadaan ee horeba looga waayey marka hunaalika alwalaayatu lilaahi alxaq halkaas yacni dadkoo dhammi waxay aqoonsanayaan alla mooye cid u nusrayn kartaa inaanay jirin markaasay ilaahay baryaya haddii wowda lahoos dhabana hunaalika alwilaaya lilaahi alxaq waa almulku wasulطaan oo mulkiga iyo lahaanshaha iyo boqortinimadiiyo awoodda dhabta ah ilaahay unbay u sugnaatay tabaaraka wa tacaala liman ilmulku lyowm lilahi alwaaxid alqahaar almulku yowmaidin alxaqu lilraxmaan dabadeed ilaahay wuxuu tilmaamay tusaale labaad oo adduunyada ah intaa waa in lagu waantoobo wax lagu qaato un tusaalaha labaadna waxa uu yahay ilaahay waxa u ihi nebi allow kuwan gaalada ee adduunyada ku dagmay ama ku lugo-ay waxaad masalka adduunyada uga yeeshaa oo tusaale uga dhigtaa sida roob soo da-ay oo xagga sare alle ka soo dejiyey roobkaasoo dhulkii intuu si fiican u helay oo dooggii iyo geedihii iyo nabaadkii ay isqabsadeen oo ay noqdeen wax lagu indhadoogsado quruxda iyo qiimaha markiiba intuu qallalay burbur noqday dabaylaha kala raacay wahaakada addunya adduunyaduna waa sidaas sidaa ay u qurux badan tahe loo daawanayay qiimo u leedahay ayaa dee mar keliya ay baaba'aysaa oo baaqi noqon mayso waa dooggaa soo baxay ee maantana lagu indha doogsaday berrina omaskaa angegeen indhaha la saaray noqday waa labadaa maalmood ay isku xigtaa wahaakada dunya ilaahay wuxuu tilmaamay ubadkan iyo amwaashani qurux iyo dhalaal adduunyun inay yihiin dee aakhirana aanay waxba kuu tarayn yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim qiyaamuhu waa maalin an xoolihiiyo inamadu midna aanay waxba kuu qabanayn ilaa ilaahay ninuu la yimaado mooyaane qalbi nabad galay marka waxaa la tilmaamay xoolihii iyo inamadu waa qurux adduunyo adduunyana dee way baaba'aysaa oo baaqi noqon mayso laakiin waxaa hantida rasmiga ee lama huraanka ah waxaa baaqi noqonayeen baaba-ayn waa maxay waalbaaqiyaatu saalixaatu khayrun cinda rabbik hawaaban wa khayrun amala kuwa hadhaya ee hantida ah ee wan wanaagsan ayaa ilaahay agtiisa ku khayr badan xagga abaalmarinta kuna khayr badan xagga rajada iyo yididiilashada waa maxay baaqiyaadkaas ibnu cabbaas wuxuu yidhi asalawaatu alkhams waa salaadaha shanta ah waxaa kaloo lagu fasiray waa ereyada iyo adkaarta alla lagu xasuusto ee subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah waxaase raajix oo xoog badan in la yidhaahdo waa cumuumu alacmaali asaalixaat waa acmaasha wanaagsan oo dhan hadday tahay aqwaasha iyo carabka camallada lagu guto hadday tahay afcaasha yacni waxa weeyaan iyo acmaasha jawaarixda iyo xubnaha laga sameeyo hadday tahay acmaasha qalbiga ah ee qalbiga laga sameeyo yacni waxa weeyaan camal wanaagsan oo dhan daahiran wa baatinan mid muuqda iyo mid qarsoonba camal wanaagsan oo dhammi waa albaaqiyaat asaalixaat waa kuwa hadhaya marka dheef adduunyo iyo dhalaal adduunyaha ku dagmin ee taa daa'imka ah waxa weeyaan waa inaad doonato zuyina linnaasi xubu shahawaati min alnisa'i walbaniin walqanaatiiri almuqantarati min aldahabi walfida walkhayli almusawamati walancaami walxarf dalika mataacu lxayaati addunya wallahu cindahu xusnu lma'aab allah subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamo uu yidhi zuyina linnaasi xubu shahawaati dadkii waxa loo qurxiyey waxa weeyaan shahawaadka waxyaabaha naftu ay jeceshahay u iilanayso ee shahawaatu nafs waxyaabahaas jacaylkooda ayaa dadka loo qurxiyey shahawaadkaa loo qurxiyey oo min annisaa'i waalbaniin haweenkii iyo inamadii ah haweenka maxaa loogu soo hormariyey wax rag ku fidnoobo waxa ugu darani waa dumar ma taraktu bacdii fitnatan adara cala arijaali min annisa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi dabaday kama tegin wax ragga kaga fidno badan dumar mar kale nebigu sala allahu calayhi wasalam waa kii tilmaamay maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubbi rajuli alxaasim min ixdaa kunna yacni ma arag kuwa caqligooda iyo diintoodaba ay nuqsaani ku jirto oo haddana ka bedeli og ninka ragga ee ragga ugu adag ee ugu caqliga badan haweenay unbaa dhinaca kale ka rogi marka waxaa haweenka loo soo hormariyey shahawaadka lagu dagmo waxa ugu adag ee ugu horeeya waa haween faataquu dunya waataquu nisa faina awala fitnati bani israa'iila kanat fi nisa xadiidka kale nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu tilmaamay adduunyadu wax yaroo macmacaan oo cagaaran oo lagu dagmaya inay tahay muuqaal ahaan iyo dhadhan ahaanba ayaa waxa uu yidhi war hooy adduunyadaa iska ilaaliya oo iska jira haweenkana iska jira waayo reer banu israa'iil wixii lagu halaagay ugu horreeyey dee waxay ahayd fitnada dumarka marka hadda iyadoo adduunyo oo dhan la yidhi iska ilaaliyo ha ku dagmina ayaa dumarkana gaar loo sheegay waayo adduunyada iyagaa ugu fidno badan halkana sidaas oo kale waxaa alla uu tilmaamay in dadkii loo qurxiyey shahawaadkaas oo haweenku ugu horeeyaan iyo inamadii oo hablaha iyo inamaduba waa nicmo laakiin dadku waxay u kalgacal badan yihiin ay ku faanaan dee waa wiilasha kuwaasaa lagu xijisiiyey waalqanaatiiri almuqantarati min aldahabi waalfida iyo xoolihii farabadnaa ee la urursaday ee dahab iyo fidaba lahaa waalkhayli almusawamati waalancaam iyo fardahaas la calaamadiyey ama la tobabaray ee la diyaarsaday iyo waxa weeyaan nimcooleyda waalxarf iyo beerihii waxaasoo dhan alla muxuu ku tilmaamay ee nooc walba leh dalika mataacu lxayaati اddunya waxaa la soo sheegay waa raaxo adduunyo oo lagu dagmayo waa mataac waa wax yaroo zuulaya oon sugnaanay laakiin muhiimku muxuu yahay wallaahu cindahu xusnu lma'aab laakiin ilaahay agtiisa waxa yaalla marjic iyo meel loo noqdo wanaagsan waa aljanna wa kafaa biha nicma marka alla wuxuu tilmaamay in waxa weeyaan dee adduunya wax lagu dagmo aanay ahayn laakiin waxa baaqiga ee hadhaya ee hantida ah uu mudan yahay in loo dadaalo oo loo camal falo faanka uu u faanayey ninkan gaalka ee hantida leh ninkan muslimka ee faqiirka ah waxyaabuhuu ugu soo halqabsaday wuxuu yidhi ana akharu minka maalan wa acazu nafara sida ilaahay inooga warramay arrintaasi waa madmuum oo inaad laabta iska garaacdo ood ku faanto xoog iyo xoolo iyo reernimo waa arrin madmuum ah mana aha dhaqanka mu'miniinta ee waa dhaqanka jaahiliyadii hore iyo gaaladii lagu yaqaanay sidaa darteed ruuxa mu'minka ah waxaa mudan inuu ku faano waxa weeyaan diintiisa iyo cibaadadiisa iyo islaamnimadiisaa mudan inuu ku faano nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi kamaa fi saxiix iljaamici min xadiidi xudayfa kullukum banuu aadama wa aadamu khuliqa min turaab kulligiin aadam baa usu bani aadam baa tihi lima nebi aadam aadamna waxaa laga abuuray ciid layantahiyanna qowmun yaftakhiruuna biaabaa'ihim nebigu waxau ihi sala allahu calayhi wasalam walee way ka joogi dad rag inay ku faanaan aabbayaashood anaa ina hebel ah maanoo ina hebel ah anaa ree hebel ah rag way ka joogi oo way ka reebtoomi inay ku faanaan aabbayaashood iyo nasabka iyo qabaa'ilshooda aw layakuunanna ahwana cala allahi min aljuclaan ama waxay noqon doonaan kuwo ilaahay agtiisa ka fudud oo ilaahay kala fudud agtiisa bahalka la yidhaha xaarwalwaalka riwaayada kale nebigu sala allahu calayhi wasalam juclaanka wuxuu kusii qeexay allatii tadfacu bian allatii tadfacu bianfiha natan waa ta sankeeda ku riixda qurunka iyo qarhmuunka iyo saxarada ee lagu tilmaamo yacnii xayawaankaasi siduu wanaagga uga fog yahay inuu cadarka ku dhinto waayo dee wuxuu ku dhex nool yahayba waa waxa weeyaan waa qurunkaas iyo waxa weeyaan urtaas xadiidkaas nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay foolxumada qabyaalad iyo reer inaad ku faantood laabta garaacdo maantana way inagu badanta laakiin qofku inuu isweydiiyaa fiican horta asalkaagu waa maxay maxaad ka soo jeedaa asalkaagu sow ciidun ma aha kullukum liaadam wa aadamu khuliqa min turaab mise talow adiga maaddo kalaa lagaa abuuray adigu ma dahab iyo dheeman iyo fido iyo baad ka soo jeedaa mise asalkaagu waa ciid haddii asalkaagu ciidun yahay dee maxay ciid ciid ugu faantaa ma ciid baa ciid ka khayr badan yacni qofka caqliga le wuxuu garanayaa dee laa fadla lituraabin calaa turaab turaab turaab markaa inuu faano ma aha marka halkaa waxaa laga qaadanayaa xoog iyo xool iyo madaxtinimo iyo maal midna in laysugu faano ma aha waayo ina akramakum cinda allahi atqaakum ilahay agtiisa waxaa idinku sharaf badan kuwa idinku cabsi badan waxaa kaloo ku sugan walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaaa allahu laa quwata ila biاllah in ruuxu dee wax cajabiyo oo uu la yaabo hadduu arko ubadkiisa ooridiisa beertiisa in horta aanu ku dagmin oo aanu iscajabin oo aanu la dhicin laakiin arrinta asalkeeda iyo nicmada ilaahay siiyey inuu u celiyo oo uu ogaado dee isagu awood iyo itaal uu leeyahay waxaan inaanu ku keenin ee inay tahay bifadli illaahi wa raxmatih waxyaabaha sunnadana waxaa ka mid ah qofku hadduu arko wax cajabinayo uu la dhaco oo naftiisa ama ubadkiisa ama ooridiisa ama amwaashiisa inuu barako ugu duceeyo oo alladuun aanu hayn isagoo la dhacaye uu yidhaha maa shaa allah tabaaraka allah allah yubaarik baaraka allahu fiik barako inuu ugu duceeyo waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi idaa ra'aa axadukum min akhiihi maa yucjibuhu falyadcu lahu bilbaraka midkiin walaalkii hadduu ka arko wax uu la dhaco oo la yaab badan barakaha ugu duceeyo way nagu yar tahay taas haddii kale isha inuu kaa raacda laga yaaba adoon uba qasdinba laakiin barako ugu ducee xadiidka saxiixa ah ee abu umaama sahl ibnu xunayf uu warinayo saxaabigaa sahl ibnu xunayf oo meel ku maydhanaya ayaa saxaabi kaloo caamir ibnu rabiica la yidhaahdo ayaa arkay markaasuu la dhaco u yidhi qurux badan ah inan yaroo shabadoon weligeed bannaan usoo bixinna ka qurux badan macnaha waxa weeye wuxuu la dhacay dee quruxdiisii iyo caddaankiisii iyo qiimihiisii dabadeeto ninkii waxa weeyaan sahl ibnu xunayf dhulka ayuu ishii ula dhaco wa waa ilay il baa kaga dhacday ninkaas nebiga ayaa loo sheegay sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi arrintii intuu ka cadhooday calaama yaqtulu axadukum akhaah war muxuu midkiin walaalkii u dilayaa ila ishu waa dil waxaa laga yaabaa kawba inay ka tiraado ka raacdo marka wuxuu yidhi midkiin walaalkii muxuu u dilayaa idaa ra'aa axadukum min akhiihi maa yucjibuhu falyadcu lahu bilbaraka war midkiin walaalkii hadduu ka arko wuxuu la yaabuu la dhaco barakaha ugu duceeyo maa shaa allah tabaaraka allah allah yubaarik fiik baaraka allaahu fiik barakaha ugu duceeyo ishu way khatar badanta nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi alcaynu xaqun falow kaana shayun saabiqa alqadar sabaqathu alcayn ishu waa xaq haddii qadarka wax ka dheereeyaa uu jiri lahaa ma jire ishaa ka dheerayn lahayd see u dhib badan tahay sidaa darteed baa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay in waxa weeyaan ishu kamaa fi saxiix jaamici min xadiidi jaabir wuxuu yidhi alcaynu tudkhilu arajula alqabra wa tudkhilu ljamala alqidra ishu ninkana qabrigay gelisaa macnaha waa ku dhintaa way dishaa awrkana dheriga ayay ku riddaa oo awr dhan oo socda inta la ileeyo ayaa laga yaabaa inuu barbar u dhaco marka waxaana xijaab ka ah dee ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa iyo ducada barakada ayaa xijaab iyo waxa weeyaan xisni iyo dhufayska ah allah waxau ihi wadrib u yeel lahum iyaga maalan tusaale waxaad uga yeeshaa rajulayni laba nin waa ninkaa gaalkaee hantida leh iyo kaa muslimkaee faqiirka ah labada nin oo jacalnaa aanu u yeelay liaxadihimaa midkood jannatayni laba beerood aanu u yeelay labada beeroodoo min acnaabin cinab ah waxafafnaahumaa waxaananu ku soo wareejinay labada beerood binaklin timir ayaanu ku soo wareejinay wa jacalnaa waxaananu yeelay baynahumaa labada beerood dhexdooda zarcaa midhihii la beeranayey ee dadku ay quudanayeen zarc ayaanu yeelay oo jamalku waxa uu ka odhanayaa futuuxaatulilaahiyaha wajacalnaa baynahumaa zarca litakuuna kullun minhumaa jaamican lilaqwaati waalfawaakih si mid waloo labada beerood ka midii ay u noqoto mid kulmisa wixii aadamuhu ay quudanayeen oo zaraca ah iyo khudaartii iyo fawaakihdii ilaa khudaartu cunto maahe waa wax laysaga faakihaysto laakiin quudka lagu nool yahay waa midhaha la beeranaya soo baxaya garowgii iyo gallaydii iyo waxyaabihii lamidkaa iyo beriiskii iyo alla waxau ihi kiltaljannatayni labada beeroodba aatad way bixisay ukulahaa midhaheedii walam tadlim kamanay dhimin minhu midhaha xaggiisa shay a waxba kamay dhimin ama aatad way siisay saaxibaha saaxiibkeedii ukulahaa midhaheedii u beertay way siiso way usoo bixisay walam tadlim kamanay dhimin minhu midhaha xaggiisa shay a waxba wa fajarnaa waxaananu ka jeexnay khilaalahumaa labada beerood dhexdoodii naharaa webi wa kaana waxa uu ahaaday lahu ninkaasi hamarun midho labada beerood waxa uu weheliya midho iyo xoolo kale fa qaala dabeed waxa uu ninkaasi yidhi oo lisaaxibihi saaxiibkiisii muuminkaa uu ku yidhi walxaal huwa isagu yuxaawiruhu uu la doodayo ana anigu agar waan kaa badanahay minka adiga maalan xagga xoolaha oo wa acazu waan kaa sharaf badanahay nafaraa xagga qabiilka iyo tolkana waan kaa sharaf badanaho waan kaa sarreeyaa wa dakhala wuu galay jannatahu beertiisii walxaal huwa isagu daalimun linafsih naftiisa uu dulmiyo gaalnimo uu ku dulmiyey qaala waxaanuu yidhi maa adunnu u malayn maayo an tabiida inay baaba'ayso haadihi beertani abadan weligeed wamaa adunnu una malayn maayo assaacata saacadda qiyaame qaa'imatan mid kacaysa inay taha oo dhacaysana u malayn maayo wala in rudidtu haddii la ii celiyana ilaa rabbii rabbigay xaggiisa oo ay dhacdaba la ajidanna waxaan heli doonaa khayran mid ka khayr badan minhaa beertani munqalaban ay marjican xagga noqodka oo waxaan u noqonuun meel ka wanaagsan oo jannadaba ka sii wanaagsan beertan qaala waxa uu ku yidhi lahu isaga ninkaa gaalka ah saaxibuhu saaxiibkiisii muuminka ah ee marka horeba uu la doodayey walxaal huwa muuminku yuxaawiruhu uu la doodayo akafarta ma waxaad ka gaalowday biladii allihii khalaqaka ay khalaqa abaaka aabbaha iyo asalkaagii hore ee aadam ka abuuray min turaabin ciidda humma min nudfa dabeed adigana dhibicdaa yaree biyaha awaamanidee kaa abuuray humma sawaaka dabeed kaa yeelay rajulaa nin ninkaa taamka ee taagan ee isku filan kaa yeelay ma allahaasaad ka gaalowday laakina huwa allaahu laakin ha yeeshee ana anigu muuminun bih ilaahay waa rumaynayaa oo ka gaaloobi maayo ama laakin ha yeeshee ana anigu aquulu waxaan leeyahay huwa shanigu waxa uu yahay allaahu alle rabbii waa rabbigay walaa ushriku lana wadaajin maayo birabbii ay bicibaadati rabbii rabbigay cibaadadiisa axadan qofna walowlaa id dakhalta markii aada gashay jannataka beertaada qulta miyaa tidhaahdid maa shaaa allaahu ilaahay waxa uu doonaa kaana waa ahaanayaa laa quwata awoodi ma ahaanin oo nooma sugnaanin ilaa billaahi ay ilaa bimacuunati illaah ilaahay kaalmadiisa iyo awooddiisa mooyaane awood kale ma lihin markaad dee nicmo iyo barwaaqo iyo waxaad la dhacdo markaad aragto waxa fiican arrinka inaad alle u celiso oo tidhaahda maa shaaa allahu laa quwata ila billaah si ilaahay kuugu daayo oonu kaaga baabi'in waxa uu yihi in tarani haddii aad ii aragto ana aniga aqalla inaan kaa yarahay minka adiga maalan xagga xoolaha iyo waladan ilmaha fa casaa rabbii rabbigay wuxuu xaqiiqe ku yahay an yuutiyanii inuu isiiyo khayran wax ka khayr badan min jannatika beertaada oo wa yursila uu ku soo diro uu ku sallido calayhaa beertaadana xusbaanan cadaab iyo dabguba oo min asamaa xagga samada uu kaga soo diro oo fa tusbixa dabeed ay ahaato beertaadu saciidan bannaan siman oon waxba saarayn oo zalaqa laguba silbanayo oo lagu simbirirxanayo dabeed yacni waxa weeyaan beertii buuxda ay noqoto bannaan cidlo ah oo siman oon waxba saarayn oo lagu siibanayo aw yusbixa ama uu ahaado maa-uhaa biyaheedu khawraa ay ghaa'ira mid hoos u arooray oo gudhay oo falan tastatiica aanad awoodin markaa lahu ay lilmaa'i biyihii talabaa doonis iyo raadin aanad u awoodin oo wax kastood isku dayday iyo riig kasta toona aanad ku soo saari karin wa uxiita waa la koobay bihamarih midhihiisii waa la koobay oo cadaab baa hareereeyey oo dhinac walba kaga yimid fa asbaxa dabeed waxa uu noqday ninkii faanayey yuqallibu mid rogrogaya kafayhi labadiisii gacmood kolba dhinac u rogaya calaa maa anfaqa sida maxalligu uu soo qadarayo ay nadaman wa taxasuran calaa maa anfaq isagoo ka qoomamoonayo oo ka murugoonayo wuxuu ku bixiyey fiihaa beertaasi wuxuu xoologeliyey iyo wuxuu xoog iyo xoolaba ka galee ku kharashgareeyey isagoo ka murugaysan ayaa sacabadiisii iyo gacmihiisii kolba dhinacuu u rogaya oo u gedgedinayaa walxaal buu sidaa samaynayaa hiya beertiina khaawiyatun mid dunsan ay tahay oo dhacday calaa curuushihaa cariishyadeedii loo dhisay ku dul dhacday oo waxaa la yaqaanaa cinabka iyo waxyaabaha la midka ah ee waxa weeyaan jiridda ay ku qotonsadaan aan lahayn ee dhulka goglama dee cariish iyo dhis baa loo sameeyaa oo si ay dushiisa waxa weeyaan ugu goglamo ugu kaco ama ugu koro marka macnaha cariishkii loo dhisay ee korkiisa uu isku goglayay cinabku ayaa cariishkiina uu dumayaa dee khudaartii iyo wixii ku yaallayna ay la dumayaan oo la dhacayaan walxaal buu sidaa samaynayaa hiya beertii khaawiya mid dhacday ay tahay oo calaa curuushiha cariishyadii loo dhisay waxa weeyaan ku dul dhacday oo baaba'day wayaquulu waxaan u odhanayaa yaa laytanii shallaytadayda eh la mushrik maxaan ula wadaajiyey birabbii ay bicibaadati rabbii rabbigay cibaadadiisa axadaa qof kale maxaan axad ula wadaajiyey ilaahay cibaadadiisa maan u badhax tiro walam takun umanay ahaanin lahu isaga fi'atun koox kooxdaasoo yansuruunahu u gargaarayaa min duuni illaahi alla sokadii wax u hiiliya ma helin wamaa kaana isaguna ma ahaanin muntasiraa mid gargaarsanayo wax isku taraya ama guulaysanaya isna ma ahaanin alla waxau idhi hunaalika halkaas oo halkaa markuu cadaabkaasi ku dhacaya ama qiyaamada alwalaayatu xidhiidhka rasmigaa iyo guusha iyo nusrada dhabtiihi lilaahi allahyay u sugnaatay allihii alxaqi ee xaqa ahaa huwa alle khayrun isaga ayaa khayr badan hawaaban xagga abaalmarinta owa khayrun khayr badan cuqbaa xagga cidhibta dambe alwilaayatu haddii la yidhaahdana waa mulkiga iyo awoodda allunbaa iska leh oo cid kale lama weheeriso lama laha wadrib u yeel nebi allow lahum iyaga kuwan gaaladaa waxaad uga yeeshaa masala alxayaati dunyaa nolosha tan adduunyada masalkeeda iyo tusaalaheeda waxaad uga yeeshaa kamaa-in sidii biyo biyahaasoo anzalnaahu aanu ka soo dejinnay min asamaa xagga sare aanu ka soo dejinnay oo fakhtalata dabeed uu ku dheehmay bihi ay bilmaa'i biyihii nabaatu lardi arlada nabaadkeediiyo dhulku waxay soo bixinaysay ama waxaad tidhaahdaa dabeed fakhtalata uu isdhex galay bihi ay bisababi ilmaa biyaha sababtoodii ay isku dhex galeen nabaatul ardi dhulku wixii ka soo baxayay uu soo bixinaayey yacni nabaataadkii dhulku uu fooda isla galay biyaha uu ku baxayo sababtiisa oo fa asbaxa dabeed u noqday hashiima mid burburoo angegay burburkaa dumaaga ahoo tadruuhu riyaaxu dabayluhu ay saydhayaan oy kala qaadayaan wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay walba muqtadira kii awooda almaalu xoolaha iyo walbanuuna inamadu ziinatulxayaati dunyaa nolosha tan adduunyada quruxdeeda weeyi walbaaqiyaatu kuwa hadhaya ee baaqi noqonaya alsaalixaatu eewan wanaagsani waa acmaashii iyo cibaadaadkii ee khayrun kuwaasaa khayr badan oo ka khayr badan inamada iyo amwaashaba cinda rabbika rabbigaa agtiisa kuwaasaa khayr badan hawaaban xagga abaalmarinta wa khayrun iyagaana khayr badan amalaa xagga yididiilada iyo rajada dambe iyagaa u wanaagsan alla waxa uu yidhi wayowma nusayiru ljibaala watara alarda baarizata waxasharnaahum falam nugaadir minhum axada wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalin xasuuso dadkana xasuusi maalintaasoo nusayiru aanu socodsiinana aljibaala buurihii oo wataraa aada arkayso alarda arladii oo baarisatan muuqata bannaan cidlo oo siman oo isu muuqda oon tog iyo taag iyo bad iyo buur midna aan lahayn laa taraa fiiha ciwajan walaa amta wax alla waxa dul saaran laga suulinayo wa xasharnaahum waanu soo xaadirinnay markaa dadkii oo falam nugaadir kamaanaan tegin minhum iyaga xaggooda axadaa qofna markaasaa dadkiina inta la soo ururiyey aanan qofna dhaafin alla waxa uhi wa curiduu waxaa loo bandhigay calaa rabbik rabbigaa ayaa loo bandhigay safan xaal ay safsaf yihiin wa yuqaalu lahum waxaana lagu odhan doonaa laqad ji'tumuuna wallaahi laqad ji'tumuuna waad noo timaadeen kamaa khalaqnaakum sidaannu idiin abuuray awala mara markii u horreysay sidaannu idiin abuuray ayaa noogu timaadeen idinkoo cagaagan oo qaawan oo baaradii idinku taallo oon xoolo iyo xoog iyo ubad iyo oori midna aan wadan sidaa ku dhalateen baa noogu timaadeen alla waxau idhi bal kaba kaalay taasoo waa idraab intiqaaliyihi zacamtum waxaad ku andacooteen an lan najcala inaanaan idiin yeelayn lakum idinka mawcida wax ballanaba ballan aanu idinsoo bixinnaba inaan laydiin samaynayn baa ku andacooteen oo bacsiba ma jiraa tidhaahdeen wawdica alkitaabu kitaabkii camalka qofku ku qoraa waa diiwaanu lcamal iyo saxaa'iftii camalka malaa'igtu ku koobtay weeyaane wawudica alkitaabu kitaabkii ayaa la soo dhigay oo nin walba hortiisa kitaabkiisii baa lasoo dhigay oo gacanta laga geliyey nin midigta ka qaata oo guulaysta iyo nin bidixda looga dhiibo guuldaraystaba nin walba waa lasoo hordhigo waa loo dhiibay fa taraa dabeed waxaad arkaysaa almujrimiina dembiilayaashii oo mushfiqiina ka cabsanaya mimaa kii fiihi kitaabka ku sugnaa waayo waxay galeen bay garanayaan wayaquuluuna waxaanay odhanayaan yaa waylatanaa alla halaagayagiiyow haadaa awaanuka faxdur waa xilligaagiyo soo xaadir kan ayaa halaaggii ah waxay odhanayaan hooggoodii bay u yeedhanayaan alweylu huwa alhalaag markaa waxay odhanayaan yaa waylatanaa alla hoogayagii iyo halaagayagiiow haadaa awaanuka faxdur alla ilaahay xilligaaga aad iman lahayd waa kan ee kaalay waxay odhanayaan maa lihaada alkitaabi kitaabkani maxaa u sugnaaday ee laa yuqaadiru aanu uga tegayn sagiiratan wax yar iyo walaa kabiiratan wax weyntoona ilaa axsaaha inuu koobay mooyaane waa maxay diiwaankan wax walba koobay een waxbaba dhaafin wawajaduu way heleen maa camiluu waxay sameeyeen xaadiran xaal uu yahay mid xaadira oo laa yadlimu rabbuka rabbigaa ma dulminayo axadan ruuxna wadkur xusnabi allow id waagii qulnaanu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta usjuduu u sujuuda liaadama aadam u sujuuda oo fasajaduu dabeed ay sujuudeen malaa'igtii dhammaantood ilaa ibliisa ibliis mooyaane kaana waxa uu ahaaday huwa ibliis min aljinni jinka ayuu ka mid ahaaday marka horeba malaa'igta la mid ma ahayn ee waa iska dhex joogay isku maadaba lagama khalqin oo isna waa min naar oo naari buu ahaa dab laga abuuray iyaguna waa min nuur oo nuuraani bay ahaayeen nuur laga abuuray marka horeba isku mid may ahayn fa fasaqa waa ka baxay markaa ibliis can amri rabbih rabbigii amarkiisii waa ka baxay oo waa caasiyey alla waxa uu ihi afatattakhiduunah isagoo ilaahay addoommadiisa u digaaya afatattakhiduunahu makaasaad ka yeelanaysaan ibliiska cadowga ah iyo wa duriyatahu tafiirtiisaas ma waxaad ka yeelanaysaan awliyaa ma kuwaasaad sokeeye aada soo dhowaysataan ka dhiganaysaan ma kaas iyo tafiirtiisaad maanta soo dhowaysanaysaan min duuni aniga sokaday walxaal hum iyagu lakum idinka caduwun col ay idin yihiin bi'sa waxa xumaaday huwa bedel baa xumaaday wax la bedel qaato lildaalimiina daalimiinta ayuu u xumaaday bedelan min jihati bedel xagga bedelka oo in yacni waxa weeyaan ibliis iyo duriyaddiisa daacadooda lagu doorsado daacat allaahi wa rasuulih alla ilaahay wax la bedel qaato kaasaa ugu daran halkan shaahid naxwiyaa ku jiro oo macruuf oo ay dalabatu cilmigu garanayaan oo waxaa la yidhaahdaa damaa'irtu asal ahaan waxay u noqdaan ilaa mutaqadimin lafdan wa rutbatan yacni marjica damiirku waa wax ka horeeya lafdi ahaan iyo rutbo ahaanba ama wuxuu u noqdaa ilaa mutaqadimin lafdan laa rutbatan ama wax lafdi ahaan uga horeeya walow rutba ahaanba ha dambeeye ama wuxuu u noqdaa ilaa mutaqadimin rutbatan laa lafdan wax rutba ahaan u horeeya walow lafdi ahaan haba dambeeye laakiin qaacidadu waxay tahay damiirku uma noqdo ilaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan wax ka dambeeya lafdi ahaan iyo rutba ahaanba uma noqdo asal ahaan ilaa masaa'il lixoo laga soo reebay mooyaane oo lagu kulmiyo wacaawdu mudmarin ilaa maa bacdahu lafdan wa rutbatan faxasil caddahu famudmaru shani wa ruba walbadel bi'sa wa nicma wa tanaasuci alcamal markaa maanta waa bi'so oo shaahidka ku jiraa waxa weeyaan maanta bi'se faacilkeeda damiirka mustatirkee huwa wuxuu u noqonayaa bedelan taa dambe ee tamyiiska ah waana muta'ahir lafdan wa rutbatan marka waa masaa'ilkii mustatnaha ahaa ee laga soo reebay cawdu damiiri ilaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan marka tamyiiskaas fasiraaya damiirka mubhamka ah ilan bisa waxaa xumaaday huwa maxaa caddaynaya waa bedelan waxaa xumaaday waa bedel qaadashada oo tamyiisku waa mufasir marka bisa waxaa xumaaday huwa bedelkaasaa xumaaday lildaalimiina daalimiintuu u xumaaday bedelan min jihati bedel xagga bedel qaadashada macnaha wax la bedel qaato oo shay shay lagu doorsado alla ilaahe daalimiintu waxay bedel qaateen baa ugu daran oo daacada ibliis inay ku doorsadeena daacat ullaahi wa rasuulih ilaahay tabaaraka wa tacaala fii hadihi alaayaat wuxuu inoogu tilmaamay bacdu mashaahidi yowmi alqiyaama maalinta qiyaame muuqaaladeeda argagaxa badan wax ka mid ah ayaa laynoogu sheegay aayaadkan oo maalintaas in buuraha aragteen adeygooda la rujinayo oo laga zuulinayo meelahay ku sugnaayeen wabusat iljibaalu basa fa kaanat habaa'an munbatha inta la burburiyo oo la budeeyo oo ciidoo kale laga dhigo ayaa sidii ciidda la saydhaya oo hawada la raacinaya buurahaad aragtay adeegooda wa tara alarda baariza dhulkii geedaha lahaa dhirta lahaa dhismaha lahaa badahiyo buuruhu ku rakibnaayeen wixii oo dhan waa la zuulinayaa dhulkii waxaa laga dhigayaa bannaan siman oo isku sii daysan oo muuqda oo waxa siman en waxba usa yacni waxba aanay ka sarrayn dee waa baaris marka wuxuu noqonayaa dhulkii bannaan siman bannaan isku siman oo muuqda oo korkiisii aanay waxba saarayn oo wax alla wixii ku sugnaa laga zuuliyey ayuu noqonayaa dhulkii dabeed alla wuxuu tilmaamay inuu dadkii halkaa bannaankaa siman ee aan togiyo taagtoona lahayn laa taraa fiiha ciwajan walaa amta halkaas ayaa ummaddii laysugu keenayaa qofna laga tegi maayo ilaahay baa loo bandhigayaa nin walba wuxuu camal falay iyagoo safsaf ah markaasaa allah uu tilmaamay inay ugu yimaadeen siduu markii hore u abuuray iyagoo ah yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan gurla xadiidkii caaisha ay nabiga ka warinaysay sala allahu calayhi wasalam waa kii ahaa dadka waxaa lasoo xaadirinayaa maalinta qiyaame iyagoo cagaagan oo qaawan oo baaradii ku taallo ayaa la keenaya markaasaa waxaa la weydiiyey miyaan dadku aanay is eegeyn alamru ashaddu min dalik nabiga sala allahu calayh wasalam caaisha markay su-aashaa weydiisay miyaan dadku barhkooda barhka kale aanay eegeyn rasuulku waxaa uhi yaa caaisha arrinta iyo culayska maanta taagani waa ka wen yahay qofku inay kuba soo dhacdaba maxaa barbarkaaga taagan ama midigtaada ama bidixdaada ma rag baa mise waa dumar maba xasuusanayo walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala mara wa taraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum allah waxa uu ku yidhi aayaddaana waxaad noo timaadeen idinkoo keligiin ah nin walba isagoo fardi ah cid alla cidaad kaxaysanaysaa ma jirto waxaa maanta dad isdaba socda ninna nin raaci maayo keligaabaad camalkaaga ilaahay la hortegaysa saalixan kaana am taalixan wax alla waxaanu idin siinayna gadaashiinaa kaga timaadeen baa alla u yidhi subxaanah ninna waxa weeyaan ubad iyo amwaal iyo xoolo midna aakhira usii qaadan maayo wa wudica alkitaab diiwaankii camalku ku qoraa ayaa lasoo hordhigayaa oo nin walba gacanta laga gelinayaa markaas ayaa mujrimiintii ay baqayaan waayo waxay garanayaan waxay galeen ay galabsadeen ee maanta laga goynayo say odhanayaan waa maxay diiwaankan aan waxbaba dhaafin camalkoodii oo dhammays ah ayay helayaan abaalkoodana waa la marinayaa waxaa kaloo alla uu ku tilmaamay aayaadkan qisatu amri llaahi almalaa'ikata bisujuudi liaadam wa fisqi ibliisa wa cadaawatih amarku ilaahay malaa'igtiisa amray inay aadam u sujuudaan oo halkan lasoo koobay iyagoo intan ka faahfaasanna ina soo maray dibna inoo soo mari doona marka sujuuddaa la amray inay aadam u sujuudaan qisadeedii baa ilaahay aayaadkan ku tilmaamay iyo waxa weeyaan ibliis inuu ilaahay amarkiisii ka baxay uu faasiq noqday cadow iyo cadaawadna u yahay aadamaha alla wuxuu tilmaamo uu yidhi ilaa ibliisa kaana min aljinni waxaa halkaa ilaahay ku caddeeyey annahu maa kaana min almalaa'ika inaanu malaa'igta iyo jinsigoodaba ka mid ahayn ee uu ku dhex jiray uun markii dambena dee markii la nacdalay laga soo dhex saaray xaggii sare iyo jannooyinkii iyo malaa'igtiiba laga soo daadejiyey dabeed ilaahay wuxuu inagu booriyey ka noocaasee cadaawadda iyo ciilkaa inoo qaba inaan laga yeelan dee sokeeye iyo saaxiib bi'sa lildaalimiina bedela waxaa alla uu tilmaamay wax la bedel qaato beddelka ugu xumi inuu yahay qofka daacada ibliis ku doorsaday daacadii ilaahay iyo daacada rasuulka sala allahu calayhi wasalam allah waxau uhi wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalinta nusayiru aanu socodsiinana aljibaala buurihii oo la zuulinayo meelahoodii laga kaxaynayo lagana rujinayo oo wataraa aada arkayso alarda arladii oo baarizatan muuqato oo bannaan siman oon waxba saarayn ah oo waxasharnaahum aanu soo xaadirinayno oo falam nuqaadir aanaan ka tegayn minhum iyaga xaggooda axadan qofna wa curiduu waa loo bandhigay calaa rabbika rabbiga ayaa loo bandhigay nebi allow safan ay mustafiina xaal ay yihiin kuwa safan oo safsaf ah yuqaalu lahum usoo qadar waxaa lagu odhan doonaa laqad ji'tumuunaa waad noo timaadeen kamaa khalaqnaakum ama wallaahi laqad ji'tumuunaa dhab ahaan waxaad noogu timaadeen kamaa khalaqnaakum sidaanu idiin abuuray awala mara markii ugu horreysay sidaanu idiin abuuray ayaa noogu timaadeen sidiinni idinkoo ah bal kaba kaalay arrinkaasoo zacamtum waxaad ku andacooteen oo sheegateen an lan najcala inaanaan idiin yeelayn lakum idinka mawcida wax ballan oo bacsiga iyo soo saaridda inaanaan idiin yeelayn ama makaana mawcid yacni meeshii laydinku ballaminaye qiyaame ardulmaxsharba inaanaan idiin yeelayn ama miicaad iyo ballan bacsiba inaanaan idiin samaynayn baa ku andacooteen oo beentiin ahayd wa wudica alkitaabu kitaabkii ayaa lasoo dhigay oo diiwaankii camalkaa nin walba lasoo hordhigoo gacanta laga geliyey fa taraa waxaad arkaysaa almujrimiina xumafalayaasha oo mushfiqiina ka baqanaya mimaa fiihi kitaabkaa waxa ku sugan oo wayaquuluuna odhanaya yaa waylatanaa alla hoogayagii iyo halaagayagiiow ay haadaa awaanuka faxdur waa xilligaagii ee kaalay waxay odhanayaan maa lihaada alkitaabi maxaa kitaabkani u sugnaaday arrinkiisu waa maxay laa yuqaadiru kama tegayo sagiiratan wax yar iyo walaa kabiiratan mid weyntoona ilaa axsaahaa inuu koobay mooye waxbaba ma dhaafinba ama maa lihaada alkitaabi haddii aada jumlada dambe ka sifayso kitaabkaasi maa lihaadaa kani maxaa u sugnaaday alkitaabi ee kitaabka ah waa suxuftii iyo xaashiyiyo dawaaweyntii camalka kitaabkaasoo laa yuqaadiru aan ka tegayn sagiiratan mid yar iyo walaa kabiiratan mid weyntoona ilaa axsaahaa inuu koobay mooye wa wajaduu waxay heleen maa camiluu waxay sameeyeen xaadira xaal uu yahay xaadir walaa yadlimu dulmiina maayo rabbuka rabbiga axadan qofna dulmiyi maayo wadkur xusnabi allow id waagii qulnaa aanu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta usjuduu u sujuuda liaadama aadam oo fasajaduu dabeed ay u sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooyaane oo kaana wuxuu ahaa huwa ibliis min aljinni jinkuu isagu ka mid ahaa oo malaa'igtaba kamuu mid ahayn fa fasaqa dabeed waa ka baxay can amri rabbi rabbigii amarkiisii waa ka baxay oo inuu u sujuudo waa diiday alla waxau ihi afatattakhiduunahu ma waxaad ibliis ka yeelanaysaan iyo wa duriyatahu tafiirtiisa awliyaaa saaxiibbo aad soo dhowaysataan iyo sokeeye miyaa ka samaysanaysaan min duuni ani sokaday walxaal hum iyagu lakum idinka caduwun cadow ay idin yihiin bisa waxa xumaaday huwa bedel baa xumaaday wax la bedel qaato oo yacni waxaad u celisaa bedelkaa dambe bisa waxaa xumaaday huwa ayilbedel bedelkaasaa xumaaday wax lasoo bedel qaato lildaalimiina daalimiinta ayaa bedelkaasi u xumaaday badalan min jihati bedel xagga bedelka wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online